kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka dunidan casriga ah ayaa waxaa welwel badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo iyada oo horumarka dhinaca tiknolojiyaddu ay fududaysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo degdeg ah ay isugu gudbaan taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka doctor axmed ismaaciil batuun waa khabiir ku xeel dheer culumta caafimaadka kuna sugan magaalada hargeysa waxaana uu faahfaahinaya taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan xanuunadan la kala qaado ama afka qalaad lagu yidhaahdo communicable diseaseka intii bani aadamku noolaaba way soo jireen oo marba heerar kala duwan ha soo maraan oo waa isu soo bedelayeen markastoo nolosha bani aadamku ay isu soo bedesho ay horumar samaysaba xanuuno hore oo jiray ayaa wax laga soo qabanaya inu taariikh ahaan kusoo koobsano intii qarnigii ugu dambeeyey waxaa jiray xanuuno badan oo wax laga qabtay oo la waayey oo la xakameeyey waxaa kaloo yeelan jiray xanuuno aan horey loo ogeyn oo kusoo kordhay caalamka oo oo jira oo ay kamid yahay xanuunkan maanta ay dunida la tacaalisa coronavirus xanuunadan marka la qaybinayo dadka u kala gudbaa qaarkood waa la dunida waa laga xidhig jiray oo tusaale waxaynu soo qaadan karnaa xanuunkii ugu dambeeyey la oran jiray small boxka oo taariikhdu markay dhowr iyo toddobaatankii dunida laga xidhig jiray iyadoo la yidhaahdo kaskii ama qofkii ugu dambeeyey ee laga hela wuxuu ah qof soomaaliya oo magaalada markeeso ku noolaa waxaa kaloo yana jirtay xanuuno aan horey loo aqoonin oo kusoo kordhay oo horaantiisii tamaadkii sida xanuunkan h i v idiska oo kale uu soo kordhay oo soo isbaxay bilowgiisii tamaadkii waxaa iyana kaloo jirtay horaantii labadii kun xanuuno iyana virus dunida wareeriyey oo xanuunkii la oran jiray firiska viruskana sida hargabka oo kale ah calaamadihiisu oo isna dunida kusoo kordhay oo lamid ahaa xanuunkan maanta china ka dhaayo novel coronaviruska marka haddaad eegto xanuunada qaarna meesha ayay ka baxeen oo waa la xakameeyey qaar aan horey u jirin oon la aqoonna way yimaadeen waxaa ka jirta xanuuna iyaguna markii hore la xakameeyey oo dadka ay ku dhacaan iska yarayd ama heerkoodii uu aada u hooseeyey oo haddana mar labaad soo kordha oo keena muxuu ahaa dhibaato bulshada ku keena xanuunadan la isqaadsiiyaa noocyo badan bay leeyihiin waxay inta badan laysu raaciyaa oo ay isku koox looga dhigaa hadba sida ay u gudbaan tusaale ahaan xanuunada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyaha aynu cabayno ama raashinka aynu cunayno ay wasakhoobaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo oo tusaale ahaan waxaynu soo qaadan karnaa xanuunkan typhoidka oo laga qaado bacterian salmonelaha marka ay wasakhayso ama ay soo gaadho raashinkii ama biyihii aynu cunayno waxaa kamida kaloraha ama shuwanbiyoodka oo isaguna marka ay wasakhoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka aynu cunayno ay soo gaadho muxuu ahaa wasakdaa ka imanaysa microorganismka bacteriada iyana lagu qaado qaar iyaga waxaa lagu kala qaadaa oo loo qaybiya oo ay soo raacaan hawada oo airbon disease baa la yidhaahdaa waxaa kamid a xanuunkan imika chinaha ku dhacay ee kasoo bilaabna china corona ama novel coronavirus two thousand nineteen oo isagana lagu kala qaado muxuu ahaa hawada qofku inuu neersado oo qofkan kale hawo naqaskan kasoo baxaya xubnihiisan neersashada ay soo gaadhaan qofka kale qaarkood waxaynoo soo gudbiya aynu ka qaadinaa xayawaanka aynu isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaano sonotic diseaseska xanuunkan burseelaha ama toxobalasmaha loo yaqaano qaar cayayaanka aynoo soo gudbiya sida kanaacada oo kale oo xanuunkan duumada oo kale ay keenaan qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan xornada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphiliska ama h i v-ga uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo uu dhex maro uu isoo gudbo marka xanuunada waxaa loo qaybiya oo isu raacayaan xanuunada communicable disease ama xanuunada faafa hadda sida ay transmissionkoodu ama faafitaankoodu u yahay khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in faaya dhowrka iyo nadaafaddu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud laisugu gudbiyo sida uu sharxayo doctor cabdiwahaab nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada hargeysa fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada marka waa halka tallaabada koowaad marka la eego hadday tahay biyaha hadday tahay nadaafada guriga hadday tahay nadaafada cuntada gacmahaada marka waxa weeyaan nadaafad la-aan waa noolo la-aan weeyaan marka waxa weeye adduunyada kale oo dhan waxa u ay kow u tahay nadaafadu marka waxa weeyaan matalan nadaafada guriga ama musqusha wax kasta oo soo gelaya matalan cuntaad cuntay gacmahaada inaad meedhiyeen kale ayaa kow ka ah waxaa laga yaabaa aroorta hore markaad soo toosid waxa ugu horeeya salaadeenna waa adiga arkay dahaarada kow ah oo nadaafadii ah diin walbana waa sidaa marka fayadhowg sidaasuu muhiim ugu yahay matalan waxaa laga yaabaa gacmahaada oo kale markaad gacmahaada meydid oo kale in ay tahay matalan qof baa diyaar taagan ama albaab qofkaasi wuxuu qabo ma garan karsid qodob kalea jira isagana marka nadaafadeena loos loo eegayo qof baa hindisi jiray waxaa laga yaabaa inuu masar qaadan jiray waxaa laga yaaba qof baa qufacaya canduuftoo kale inaan la tusin oo meel dadweynuhoo kale ay waxaasoo dhan waxay ahayn walaal nadaafada sidaasay muhiim ugu ahay marka la yihahdo cusbitaalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo tayadhowrku waa tiuguweyn boqolkiiba hal weeye dadkan cusbitaalka lasoo dhigaya inta kore waa laga hortegaya waxa laga hortegaya waxa weeyaan tayadhowrkii hawada kii biyaha kii cuntada matalan matalan in uu kaco oo kale board oo kale waxaweya kaasoo kugu keeni karaa dhaskaasi meel banaanka oo lagu saxarooday oo kale waxa weeyaan gacmahaadii oo aan sayoobin oo aad wax iskaga cuntid waxaasoo dhan walaag sidaasay muhiim ugu ahaayeen adduunyadana waxa weeyaan in meel kastaba fayadhowrka laga xoojiyo dhinaca kale diinta islaamka iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurrada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafadda qofka iyo deegaankaba sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ka faalooda arrimaha islaamka kuna sugan boqortooyada sacuudiga marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakamaynayo cudurrada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xadaarada islaamka nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ummadiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummadiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale a qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahamiyad siiyey nadaafada qofka ee shaksiga ah iyadoo la faray dee inuu qofku gacmihiisa meydho oo marka uu wax cunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaksiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaasoo dhami waxaa lagaga hortegayaa in jeermisyada ee sababo cudurada inay faafaan marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay ee kun iyo afar boqol oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyada oo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahay toy si kale markii wax lagaga qaban kari waayo xanuunkan maanta sidaa la sameeyey marka waxyaabo badanoo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda islaamku beri horeba ogaatay oo ummaddana lagu dhiirigeliyey oo ilaa iminka inka badanoo ka mid a aanay culumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen marka xanuunkan iminka faafaya sida quraata ee lagaga hortegi karaa waxa weeyaan iyada oo la raaco tallaabooyinka dhaxalgalka ah ee nebi maxamed ummadiisa uga tegay iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah markaa loo jiday
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo